Maamulka Jaamacadda Central ayaa magaalada Beledweyne ku qabatay munaasabad si rasmi ah loogu daahfurayay tababar ku saabsan maamulka dugsiyada waxtarka leh, kaasi oo loo qabtay in ka badan laba boqol iyo konton macalimiin iyo maamulayaal ka kala yimid dugsiyada magaalada. Munaasabaddan furitaanka tababarka ayaa waxaa ka qayb galay maamulka sare ee Jaamacadda Central oo ay ka mid yihiin Doctor Shaafici iyo Professor Cabdirasaaq kuwaas oo ka mid ah macalimiinta tababarka bixinaya. Waxaa sidoo kale ka qayb galay maamulayaasha iyo macalimiinta dugsiyada Beledweyne. Gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Doctor Aadan Cadalla ayaa ka hadlay ujeedada iyo muhiimadda tababarkan, isagoo tilmaamay in ay door muhiim ah ka qaadan doonto horumarinta waxbarashada gobolka Hiiraan.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Eh, runtii maanta maalin weyn ay noo tahay waxaa eh, aan tababar u sameynay number gaaraayo saddex boqol oo isugu jiro macalimiin iyo maamulayaal iskuullo oo runtii la tababarayay eh, si xirfadooda kor loogu qaado Eh, jaamacadda centralna ay ka aheeday eh, facilitator arrinkaasi fududeynayo Eh, tababarkana runtii waxaa sameynayay eh, doctor shaafici oo qabiir waxbarasho ah sidoo kaleeto iyo prof cabdirasaaq maxamed xaashi oo aad looga yaqaano eegeyga soomaalida dhanka waxbarashada Eh, runtii muhiimadda mar kastana waxay tahay un kor u qaadista xirfadda iyo tayada macalinka si eh, ardaygii wax baranayay uu aqoontii ay u gaarto Eh, alxamdulilah si guula ayuu ku socdaa Eh, tababarka ilaa laba maalin uu socon doonaa insha allahu tacaala waxaa lasoo gabagabeyn doonaa maalinta beritola ah Eh, waxaana rajeynaynaa insha allahu tacaala in eh, outcome fiican uu ka soo baxo oo macalimiinta ay ka faa'iidaan iyo maamulayaasha khibradda ee lagu tababarayo insha allah sidoo kale jaamacad central mar walbaba waxay eh, muhiimadda sii- siinaysaa in input fiican ay geliso eh, bulshadii eh, gobolka guud ahaan iyo gaar ahaan magaalada beledweyne bulshada ku nooleed gaar ahaan bulshadii waxbarashada ee maamul eh, maamulayaasha dugsiyada iskuulada iyo sidoo kaleeto macalimiinta iyo ardayda waxbaraya Qaar ka mid ah macalimiinta ka qayb galay tababarka ayaa u sheegay raadiyo Beerlula in ay ku faraxsan yihiin isla markaana ay rajeynayaan inay ka faa'iidaystaan aqoonta ay bixinayaan macalimiintani.
magacayga waa dhaqan xuseen deer barayaasha waxaan ka mid ahay een, iskuulka buundaweyn Een, tababarka maanta naloo qabtay tababar aad u muhiim ayuu ahay saan rajaynay laba maalin ayuu noo socon doonaa tababarka maaragta wuxuu ku saabsan yahay maamulka iyo macalimiinta si u maa- ee ay u maamulaan een, fasallada insha allah waxaan rajaynaynaa maaragta eh, tababar wax badan laga faa'iido oo khayrkiisa wato inuu noqdo ayaan rajaynaynaa haddoo alidmo kuwii ka faa'iidaysana allah naga dhigo haddoo alidmo bismi lah raxmaan raxiim ustaad cabdisalaan kusoo dhow raadiyo berula ku bilow magacaaga oo saddexan maanta waxaa ka mid tahay macalimiinta tababarka loo dahfuray ee jaamacadda central bal tababarkaani sidee u aragtaan marka u dhammaadana maxaa rajaynaysaan
bismi illahi raxmaan raxiim Eh, marka hore magacaygu waa cabdisalaan maxamed cismaan Eh, waxaan ka mid ahaa macallimiinta maantay tababarka ugu socday xarunta goodir moll ee magaalada beledweyn Eh, marka hore waxaan u mahad celinayaa allah subxaana wa tacaala marka xigtana waxaan u mahad celinayaa profesor cabdirasaaq iyo doctor shaafici abdicasiis oo run ahaantii maantay inoo qabtay tababar aad muhiim u ah ciwaankiisana uu ahaa eh, effective school management oo ah maamulka wax ku oolka ah ee dugsiyada Eh, run ahaantii cilmiga aan maanta ka faa'iiday ka shaqsi ahaan wax la soo koobi kara ma aha Eh, waxaan ogaaday in maamulka shaqadiisa ay ka baaxad weyn tahay keliya joog- korjoogteynta iyo dabagalka macalimiinta iyo ardayda oo shaqooyinka laga rabo ay yihiin shaqooyin aad iyo aad u tiro badan Eh, tababarka waxaan ka rajaynayaa in horta ay ka soo bixi doonaan eh, qodobo muhiim u ah maamulayaasha dugsiyada iyo jaamacadaha Eh, maadaama aniga aan macallin ahay oo iskuullo aan ka shaqeeyo waxaan jeclahay hadduu ilaah yidhaahdo in eh, maamulayaashayda iyo maamulayaasha kaleba ee tababarkan joogo inay cilmi badan ka kornsan doonaan tababarkan wuxuu socon doonaa muddo laba maalmood ah waxaana diiradda lagu saari doonaa horumarinta xirfadaha maamulka waxbarashada iyo tayeynta macalimiinta taasi oo muhiim weyn u leh kor u qaadista waxbarashada ardayda dugsiyada ku yaala magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan